madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa magaalada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed waxa uu ka hirgeliyey oo uu daaha ka rogay mashaariic kalgedisan oo horumarineed oo magaalada baraawe laga hirgelinayo warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh mashaariicda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu ka furay magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed waxaa ka mid ah dhismaha garoonka kubadda cagta dugsiyo waxbarasho dhismooyin buundooyin iyo xarumo kale madaxweyne lafta gareen ayaa sheegay mashaariicdan laga hirgeliyey magaalada baraawe inay yihiin kuwo ay ka faa'iidi doonaan bulshada magaalada baraawe waxaan safar shaqo ku nimid caasimadii dowlad koonfur galbeed ee degmada baraawo runtii oo socodkaanadana uu uu u qeybsan yahay arrimo badan oo kala duwan oo ugu horeyso inaan mashaariic soo dhammaatay xarig jarno kuwo kaloo cusubna aan dhagax dhigno oo kulligoodba adeegyada bulshada ah intaas kadib bulshada qaybaheeda kala duwan aan la kulanno aanan la wadaagno xogta guud iyo xaaladda dalka meeshuu maraayo ayagana aan wareysano baahiyaha kale oo dhiman si guudna loo dhammaystiro adeegyada bulshada runtii sharafay noo tahay inaan maanta soo xarig jarno mashaariicdii safarkii ugu dambeeyey aan inta imaanay aan dhagax dhignay maanta ayagoo dhammaystiran oo si qurux badan u dhisan iskuullo ilaa iyo sideed iskuul ahoo cusuboo la dhisay garoonka kubadda cagta lagu dheelaayay buundooyinkii santarka degmada oo aad loo qurxiyey oo dee muhiimna ahaa oo aada loogu baahnaa oo bulshada ay ku shiraysay kuna xogkal qaadanaysay shaqadeedana ay ku qabsanaysay iskuulladii kaloo harsanaa intaba iyo nidaamkii nalkii cadceedda ku shaqaynayay oo soolarka iyo intii kale oo hartaygo runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo horumarka ay gaartay degmada baraawe
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay howlgallada lagula dagaalamaya kooxda al-shabaab isagoona xusay gobollada bokool iyo baay inay ka bilowdeen howlgallo ka dhanaa kooxda al-shabaab sidaas darteed loo baahan yahay shacabka baraawe inay garab istaagaan ciidamada si loola dagaalamo kooxda al-shabaab waa ogtihiin dalka maanta xaaladda uu ku jiro dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxay go-aansadeen nimankan khawaarijta ah oo shabaab oo dadka dhibaateeyey cunaqabateeyey go-doomiyey nolol u diiday horumar u diiday shaqo u diiday cibaado u diiday wax walboo qofka bini aadamka xaqu u lahaa u diiday in la iska dhiciyo la iskana kiciyo meel walboo la joogana loo istaago shacab iyo dowlad iyo culummo iyo dhalinyaro intaba loo istaago la iskana xoreeyo gobollada soomaaliya o dhan waa laga istaagay annagana sidaasoo kalaan ku baaqaynaa meel kasta oo dadka reer koonfur galbeed joogaan inay u istaagaan howlgalladina waa ka bilowdeen koonfur galbeed gobolka bakool iyo baybo waa ka socdaan howlgallaa ka socdo waxaan rabnaa marka sidaasoo kale gobolka shabeellada hoose in ay bilaabaan howlgalladii lagula dagaalami lahaa al-shabaab shacab iyo dowladna gacmaha la isqabsado sida dadka soomaaliyeed ay ula dagaalayaanna loola dagaalo dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeedna garabkeenaay taagan tahay
baraawe oo caasimada koonfur galbeed ayaa horumar samaynaysay afartii sane ee ugu dambeeyey waxaana laga hirgeliyey mashaariic kala duwan sidoo kale magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed waxaa dhowaan la geeyey ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo